barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xidhiidhaye kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani col duulay oo geeldoon ah inay ka mid noqdaan ka soo qaad haddaba in colkaasi uu galo reero baraadla oo nabad u fadhiya inuu ka soo mooro duugo horweyn iyo haleelo wixii ay dhaqeen maqrib dumayna uu xeryaha u madoobeeyo ka soo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor raggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuludiisii u soo jidhba jabsado su-aashu waxay kolka tahay ileen maansayahanada colka la socdaayay hadda nin keliya ma ahee tolow hasha gabay markii la soo gaadho yaa qaadanaya siday u badnayd waxay uga heli jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuusee kolba kooda u dhallin badan ayay hashaas iyada ah u daysan jireen iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku dooda oo inta xira daraaqa haddana saddexdii wallaahood ku mara in isagu uu tuludaas ku gar leeyahay haddaan la siinna uu geeso dhiig leh ka xigi doono taas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ahaay oo la odhan jiray cali maxamuud samatar cali guray dashiisana ku magac dheeraa raggii gebyi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa weligiina siday weriyeen kama uu harin duulaan baxaaya geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba wuxuu ahaa ninuu magaciisu aad u dheeraaday oo madax iyo manjabo ay bulshadu kobta uu joogo ku soo xoomi jirtay beri baa gabyaa kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aad u yaqiin waxaa la weydiiyey hebelow rag intaad la shirtay ee aada la sheekaysatay yaa kuula sitay markaas buu meel fogba kama doonina wuxuu ku jawaabay laba meerisoo uu caliguray ku ammaanayo uuna ku tilmaamayo inuu yahay ragannimo oo idili nin ay ku idishahay ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan wuxuu yidhi gar la naqo guddoon laysu waco goro la maageero gur iyo toos nimaan gaal lahayn caliguraan sheegay caligurey ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray sayid maxamed iyo boqor cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka aroosnayd ku colloobay boqorka ayuu dhinaca saari jiray wuxuuna ugu horreeyey raggii sayidka u gebiyey ee daraawiishta sida ba'an maqalladooda u xumayn jiray taa awgeedna wuxuu boqorku abaargud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay guddoonkaas oo la wada og yahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaalay col uu gabyaagaasi ka mid ahaa ciidan mahigaana markii la ururiyey ayaa siday caadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kula ballami lahaa kala ballamay una duceeyey dabadeedna markuu u hogbaday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dheggan oo ku leh boqorow hasha gabay boqorow hasha gabay boqorow hasha gabay ii guddoomi boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yidhi war hasha gabay waataan beri hore caliguray u guddoomiye orodoo colka raac lagaa tegiye ma uu yeeline baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey isaga oo boqorow hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinaya boqorkiina intuu aad u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yidhi war baramaashayda kac qaado oo kolun marada iisii daa kiina isaga oo weedhaa ku faraxsan asi aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey maalba kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cid galeen ay qaybsanayaan ayaa caligurey hashi loogu yeeray waxaase sida la marayn karo ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay qir iyo qirsow ma noqon soo raggiina labadoodii lama kala safan markaas buu caligurey afkiisa la baxayoo gabaygii alla baray ku dacwiyey isaga oo tirinaya dadka iyo dhulka ballaaran ee laga og yahay guddoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu iska leeyahay isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu ragrif yahay ayuu yidhi in guddoonshihii igu rayiiday gabayga ruuddiisa hartiyaasha ruux iyo kashira raanta sare baa og ingiriiska roodiya fadhiya ramal carbeed baa og culimmada cilmiga raacatoo runu dhowaataa og waayeel rubaysiyo raggii rugaha joogaa og ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og aan rifaa ma sheegine intii raggii tiqin baa og bu daa gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo idili cali gurey u garaabay dacwigiisiibaa madaxa loo wada ruxay markaas baa isla goobtii hashii lagu guddoonsiiyey iyada oo kii ku haystayna ay indhihiisu shan yihiin shirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn isla waayadaa ayuu sayid maxamedna guddoomiyey in geelii ay daraawiisi soo qaadaba ismaaciil mirahasha gabay laga siiyo maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay colow ismaaciil ku jiray si uu ammaanduuro ka ahaa darwiishkii la odhan jiray abshir dhoorro xasan oo ragga dagaalama iyo qusuusidii wadaadka la talin jirtay labadaba ka mid ahaa sababta garan maynee abshir hashii gabay ee sayidku u xukumay ismaaciil waa u diiday markaas buu isna mariyey tix uu arrintaa kaga cabanayo uuna ku sheegaayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanayaa raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muran ka gelin kuwaasoo uun aakhiro u batay wuxuu yidhi cadka goonji nimankii i baray yaanan soo gocanee garwaaqsiga ammaan yaan ilmadu gaadada i qoyne cibrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo daraawiishta goomani hadday guriga soo gaadho garaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo galowdaan u taabanahayaa gu'iyo jiiraale cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo dabatadaba wou gabawartaan garawadeennii gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaareye cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaye galiilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaade cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hallaysiiyo maantaas buu isaguna sidii cali gurey hashiisii gabay tixdaa ku soo dhacsaday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo